saarayno khilaaf xooglaa jiro abu xaniifa oo kale iyo dee asxaabtii inay lahaayeen mee jumlada ugu dambaysa u laabmaya khilaafkuna intaa waa kaba roonaa labadaa qowlan soo aragnay ee qowlka ay adiladii ay bal maalan istisna kuba yimi iyo meelihii uu laabmay markuu jumlooyin saa uga dambeeyo qowlka ama ay inoogu wada kulmaysaen adiladiina ugu wada camal fali karana waa tii aan shalayta soo sheegnay oo bal waxa weeya in daliilka uun balkaa la raaco xagga uu laabmayo tan laakiin xataa abu xaniifa ma khilaafsana madhabta imaamyadan afartaaba madhabtooda qowlkan ah shardigu wixii ka horreeyey jumlooyina isku cadfan uu wada laabmayaa aduu qolooyin baa ah dee laga soo naqliyey un khilaaf yar kamaa qulnaa si aan nidhi fil istinaai xaggii istinihiiba sii aan ku soo sheegnan kuba soo maray ee casharkii shalay inoogu sugnaa waa waxyaalaha ay wadaagsanayaan kan iyo dee fasalkaa hore intii inooguma sugnaydba shardiga iyo istinuhu walihaada saa daraaddeed idaa qaala hadduu shaksigu yidhaaho imra'atii طaaliqun wa cabdii xurun eeg waa laba jumlo haweenaydaydu way furan tahay addoonkaygi waanay isku cadfayn addoonkaygina xor weeye laakiin muxuu raaciyey shardi ah in shaa allahu haddii ilaahay iraadeeyo in shaa allahduna waa imaka shardi halka kale istitnaana way raaciyaanoo xagga macnahay taa ka dhigan tahay oo tacliiqan mashiicadu dee macno istitnaba way leedahay laakiin shardi baa meeshii yaalla laba jumlana way ka horaysaa shardigan ama tacliiqa noocankana dee wuxuu keenaa maalan kol haddii tacliiq looga jeeday wixii xukumkii wuu joogsanayaaboo dee mashiico ilaahay kol haddii kuba xidhay marka hadday taasi dhacdo lam tadluq ma furmayso almar'atu haweenaydii walam yactiq ma xoroobayo alcabdu addoonkiina xor ma noqonaya sababtu dee mashiicadan ayaa istina ah ama xaggii macnaha istina ka tahay saasay istina uguba idlaaqaan waana shardi qayd dee bal maalan dalaaqii iyo xornimadii buu mashiico ilaahay kuba xidhay markaa taasi waxay ka dhigan tahay xukumkii oo uu ka laabmay uunoo dee ma furmayso iyadii addoonkiina ma xoroobayo marka maxay noqotay in shaa allahu dan labadii jumlo ka dambaysay ee shardiga ah ayaa waxay qayday cumuumkii ama dee axwaashii kala dunayde ay ahayd ama idlaaqii halkaa kuba sugnaa in guud ahaan ay furmayso ama dee uu lahaa imra'ati daaliqa cabdi xurun haddaan wax raacin kii bay qayd kuba noqotay oo dalaaqi ma dhacayo cidqigiina ma dhacayo shardigii baana labadii jumloba u wada laabmee cabdi xurunun in shaa allahu uma laabmayso ama imra'ati daaliqunun in shaa allahdu uma laabmayso wixii ka horreeyey ayuu inoo markaa u wada laabmaya faslun faama idaa dakhala hadduu galo ashardu shardigii fii bacdi اljumali jumlooyinka bacdigood uu galo almadkuurati la soo sheegay duuna bacdin badhka kala duunkii oo macnaha jumlooyin baa la sheegay jumlooyinkii markii inta layswada raaciyey sida suuradaan ahayno shardigii lama sheegin dabadood oo shardigu dhammaan kama wada daba iman ee jumlooyinkii wada socday ayaa badhkood shardigii lagu qayday oo badhkood baa shardigii markaa waxa weeyaan uu la socday oo uu u khaas ahaayoo lagu khaas yeelay taas weeye macnuun misaalkana waan arki doonaa lam yarjic ma laabmayo ashardu shardiga uma laabmayo ilaa ila almadkuurati macnaa ilaa ila almadkuurati macahu kuwan shardiga isaga lagu khaas yeelay ee maciisa la sheegay uun mooye jumlooyinkii kale uma laabmayo oo macnuhu waxa weeye waana cibaarada sharaxiisa ku sugnayd walow meelahan sharax iyo matnigu aanay kala badnaynba ee labada kitaab waxa weeyaan cibaaradii said kaana shardu mukhtasan biاljumlati alatii khusat bilafdi shardi duuna gayriha shardigu wuxuu khaas ku noqonayaa jumladan lagu khaas yeelee uu la socday lafdigan shardigu amaa jumlooyinkii kaleen lafdiga shardigu iyaga gaar ahaan aan lagu khaas yeelin taas uma laabmayo wadalika milu qowlihi tacaala waxaaba taasi ay tahay qowlkii ilaahay dee baabadee misaalkuu yeeya wixii laba midkaan ilaahay muxuu ihi askinuuhunna min xayثu sakantum min wujdikum waa dumarkii la furay weeye ayaa ilaahay muxuu ihi askinuuhuna min xayثu sakantum min wujdikum walaa tudaaruuhuna litudayiquu calayhina waa tan shardigii wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina oo rabbi wuxuu idhi dumarkaas ee bal maalan dalaaq iyo umuurihii baa horeeyey ciddadii iyo balbal maalan ba umuuraha suuraddii baa suuratu dalaaq ee halkaa idinku adeegaysaan ee dee idinkuba maskankiinii ama dee saacadiinni iyo qudradiinnu ay idin dhib yaraynaysa idin saamaxaysa kaa dejiya waa inta ay ciddo tirsanayaan ee waxa weeye iyagiina ha ku cidhiidhiinay idinkoo dee si aad dee bal iyagii u dhibtaan wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayna haddii ay yihiin kuwa uur lena intaas masruufa oo ay uurka leeyihiin oo nafaqadoodii iyo masruufkoodii bixiya maxaa meesha inoo taalla askinuuhunna min xayثu sakamtum waa dumarka mudallaqaadka mudallaqadu hadday rajciyo tahay zawjo unbay tahay waxaan istibtaaca ahaynoo wixii dee haweeney la qabaa leedahay bay leedahay inta ay ciddo baxayso ee ninku uu rajcadeeda uu leeyahay uu milkeeyo taas looma jeedo waa haweenaydii markaa baa'inka ahayd ruuxani aanu ninkani soo ceshan karahayn muddadiina ay tahay muddadii ciddada ayaa laba xukun meesha yaallaan ama taas jumlada horoo ah in dee sakankii ay leedahay oo intaas dee meeshii ay degaysay ilaa ay ka ciddo baxayso ninkii ay laazim kuba tahay oo raggii la farayo inay sakan siiyaan jumlada labaadna waa nafaqadii laakiin jumlada hore qayd ma laha wax qaydo oo xamli laguma qaydin ama shardi lama socotaa inta ay uurka leeyihiin sakan hadday dee uur leeyihiin meel ay galaan siiya taas lama odhane askinuuhunna min xaytu sakantum bay kuba timin jumlada labaad la shardi baa la socda iminka shardigu intay labadii jumlo la israaciyey ama dee kamuu horayn ama kamuu wada dambayn oo suuradii hore inoo noqon lahayd shardigu u wada laamayo jumlooyinkii tan laakiin mid ahaan baa shardigu la socdo hadday uur leeyihiin faanfiquu calayhina maxaa markaa inoo soo baxaya haweenaydii baa'inka ahayd hadday xaamil tahay ama ay uur leedahay intaa ay uurka leedahay nafaqadii dee waxa weeyaan saaxib alxamli ayay ku leedahay oo ama ha dheeraato muddadu ama ha gaabnaateen haddii laakiin in ay xaa'il tahay ujeeddadu aanay caloosheeda wax kuba jirin dee shardigan baa meeshii ka saarayo nafaqo ma laha weeye kol haddii dee ay waxeedii qaadatay bay noqonaysaa aanay waxna isugu hadhin laakiin sakankii qayd ama shardi lamuu socon oo markaa xaamiltiina laguma shardi loogama dhigin xamli shardi loogama dhigin sakankii taasi waxay keenaysaa inay inta ay ciddo baxayso iyadu sakankii ay leedahay sakankii ay leedahay laakiin nafaqadii ayaa xamli haddii uu jiro meesha shardi baa ay u tahay xamlioo markaasay nafaqada yeelanaysa haddii kale ma yeelanayso de waa mafhuumka mukhaalafe idaba inoo dambeeya horena aan waxuga soo aragnay marka waa suuradan buu leeyahay shardigu jumlooyinkan wada socdee uu barhkood galay barhkood buu galay ama mid ahaan buu galay tii uu galay ama uu la socday ee uu khaaska ku ahaa ayuunbuu khaas ku noqonayaa tii kale iyadu shardi ma laha weeye ta kale iyadu shardi ma laha wuxuu ihi fasharada wuu shardiyey halkan alxamla xamli iyo uur inuu jiro fi linfaaqi xagga masruufka iyo nafaqaynta duuna sukna ama maskanka gelitaankeedii iyo dee sakankii umuu shardin kolley masaladuna dee kutubtaas ama ha noqoto halkan aayaadka axkaamta iyo tafsiirba ha noqoto axaadiidtu dee iyaduna way la wadaagsadaan oo bal taas haba noqoto kutubtii fiqiga ahayd intuba waa masalo dee bal khilaafkii ahlucilmigii umuurihii jiray aan bal maalan arkayno barhkood iyagu ay kuba tegayaan xataa sakanna inaanay lahayn oo xadiid baa jiray faadima bintu qays xadiidkeed oo culimmada qaarkoodna ay qaataan walow dee saxaabada barhkood iyo cumar oo kale iyo xadiidka isagoo maqlay haddana uu yidhi dee daahirkan qur'aanka ee ah sakan inay leeyihiin uu yidhi bal dee bal maalan haweenay aanan garanayn inay xadiidkii xafidaya in kale qowlkeeda ugama tegayna iyo bal markaa kollay goormay yeelanaysaa nafaqo iyo sakan ama bal sakan nafaqaya sakan ma leedahay haweenaydaasi miya ma kala mid mise bar ahaanba mid ahaan bay leedahay sida xadiidka in aayaddan imakaan kala qaadanayno ee ka kale ma laha oo kale mise mama wada laha kolle waa khilaaf jiro bayna ahlucilmiga dee kutubta marka intaba tafsiir iyo xadiid iyo kutub aa ku arkaysaan iyo adiladoodii waxyaalihii bal kuma sugnaaya halkan ay ku soo kororsadeen bal imanka halka shardiga markaan eegno shardigii mid ahaan buu la socday tiiban khaas aan tiiban uga dhigaynaa shardi ugu khaas yeelaya wahaakada saasoo kale markaasoo kale jaca walaa yarjicu ila sukna wahaakada saasoo kale waxaa iyadun low sabata hadduu sugnaado ashardu shardigii bidaliilin daliil munfasilin lafdigan ama jumlooyinkan aan laba socone ka soocan fii bacdi jumali jumlooyinka qaarkood uu shard markaa shardiga uu sugnaado daliil kale uu kuma sugnaado lam yajib ma waajibayo ihbaatuhu in la sugo fii maa cadaahu wixii bacdigaas ka soo hadhay oo dee bacdi haban damiirka ugu celinaynaa sharax halkan oo kale fii hayriha baa kuma sugnayda waa jumlooyinka ee matalan kale ee majlada shardigu uu aynu daliil munfasila shardi ugu sugnaaday wixii aan ahayn oo marka halkana maxay tahay waa masalo uu tii inoo raaciyey weliba misaalka uu inoo soo wadana dhowaan baan soo aragnay intaynaan halkan casharka u soo rarin malaa waaba casharkii inoogu dambeeyey waqtigaas sabxada labiyo sagaashan markii uu waxyaalahan takhsiiska keeniyo waxaan takhsiiska keenin fiqradii ugu dambaysay sabxadaas baabay ahayd oo uu lahaa aayaddan bilowgeeda hadday cumuum leedahay aakhirkeedu khusuus uu leeyahay laguma khaas yeelayo waana taa aynu soo aragnay sabxadaan diin tilmaamay misaalkii buu inoo soo celinayaa waayo halkanna calaaquu la yeeshay dee ayimo kalena waa si ay sameeyaan halka cumuumka intay ku sheegaan bay haddana khusuuska markay wadaan ama khaaska ay wadaan bay soo celiyaan arrinta jirta daraaddeed ama dee macnahan meelahan ay kuma kulmayaan daraaddeed oo waxaa markaa ujeeddadu ay tahay naskiibaa waxa ku yimi jumlooyin baa ku yimi ee jumlooyinkuna xukun bay leeyihin oo naska xukun buu siinayaa markaas jumlooyinkaa naskan ku wada socday wax shardiya oo naska marka la eego la socdaa ma jiro dee shardigan aan hayneen muttasilkaa laakiin daliil munfasila ayaa waxaa inoo caddeeya oo ku ogaanay jumlooyinkaa barhkood inay shardi leeyihiin waa daliil ka baxsan oo munfasila ayaa wuxuu keenay jumlooyinkaa qaarkood halka naskan ku wada socda xukun keliyide uu shamlinayay inay barhkood ama mid ahaani shardi ay leedahay suuradaasoo kale tii daliilka munfasilkaan u helay shardigeeda shardigii waan ku qaydaynaa ama waan ku khaas yeelaynaa suurada laakiin jumlooyinkii kale la socday ay isku siyaaqa ku yimaadeen ama naska keliya ay ku wada yimaadeen iyada shardigii kuma qaydina sa imaka halkan baan samaynay askinuhuna min xaysu sakantum min wujdikum iyo wain kuna ulaata xamlin faanfiquu calayhina waabay wada socdeen nas keliya laakiin midbaa shardigu uu khaas ku ahaa kii shardigu uu khaaska ku ahaa unbaan shardigiiba ku fasiranaynaa oon ku khaas yeelaynaa laakiin tii kale aanu la socon shardigu iyada idlaaqeedii baan iska qaadanaynaa sanabaa taasoo kale iyada naskii inoogumaga jira shardi jumlooyinkan kulansaday laakiin daliil munfasila ayaa wuxuu inoo caddeeyey jumlooyinkaa mid ahaani inay qeyd leedahay ama shardi meesha jiro tii shardigii waan ku khaas yeelaynaan daliilka kale ka qaadanayno amaa kuy kaley wada socdeen iyada waxa weeye dee sideedii baan kuma daynaa ama xukumkii cumuumkoodii baan daynaynaa ujeeddadu ma khaas yeelayno bal misaalkana waan arki doonaa wadalika ka qowlihi tacaala والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله لا قال وبعولتهن أحق بردهن معنى الدمر كي يلا فوري waxay cido tirsanayeen ay dee gur iyo waxyaalaha ka fadhiyayaan oo ay markaas ay ku cido tirsanayaan saddex qur'i ayaa ilaahay yidhi waana bidawatul aqra'un marka bal eego halka macnuu yahay almutallaqaatu waa lafdi caama jumlooyinkii imaka waaba kelimo keliyo cumuum leh suwar kala duwanna ay noo imanayaan marka marka almudallaqaadka la yidhaaho ee lafdiguna uu lafdigaa jamcee ashan aan cahdiye ahayn la socoto uu yahay haweenaydii uu ninka weli ay wuxugu harsanaayeen cadadkii dalaaqee uu soo ceshan karaya rajciyadii ahayd iyo tii baa'inka ahayd ee ay kala socdeen ee dalaaqeedii dhammaaday saddexdiiba ay dhammaadeen lafdigan almudallaqaat way ku dhacaysaa marka maxay ka dhaxaynaya ciddadan halkan inoogu sugan kol hadday dadawaatul aqraa yihiin oo saddex qur'ia way ciddo tirsanayaan weeyo horta taas waa xukun maxaa dhacay haddana wa bucuulatuhunna xaqa biraddihinna waa halkii uu lahaa aayadda akhirkooda awalkeeda ma khaas yeelayso iyada raggoodii markaa damiirka halkuu laamayaa bucuulatuhunna ku sugan waa almudallaqaat raggoodii iyo aswaajkoodii maxaa markaa laftigaa mudallaqaad waa caan baan idhi tii daa'imka ahayd iyo tii iyadoo rajciyada ahaydba dee waxa weeyaan haweeney la furay bay ahaayeen damiirku markuu sidaa u laabmo lafdiga caan buu ahaayo tani maxay keenaysaa damiirkanna inuu caan noqdo oo ay noqoto baclulbaa'in iyo baclu rajciya labadiiba beenay taa horeba waxaan yidhi albaa'in walmarkaa warajciya xukunkaa way wadaagsanayeen ah yatarabasna bianfusihinna alaaata quruun damirna uu laabmay damiirkuna dee madkuurkiibuu u laabmo mudallaqaadkiibuu u laabmaya mudallaqaadkuna cumuum bay lahaayeen marka maxay keenaysaa tii iyadu daa'imka ahaydha saddexdii baalaaqodba ay u dhammaadeen iyo tii weli ay wuxu hadsanaayeen mid kasta bacligeedii damiirku saasuu keenaya waa inuu lafdigaa caamku u laabmaya isna caam noqdo laakiin maxaa jira ee qur-aanka waa daliilka mufasirkuu sheegayo ayaa waxaa iyadna ku sugan meelahan uun way fain dallaqahaa falaa taxilu lahu xataa min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu hadduu saddexdii ku furo saddexdii ay dhammaadaan xalaal uma aha intaa uu furee saddexdii ay u dhammaadeen dabadeed ilaa ay nin kala guursanayso oo markaa maxay noqotay kii baa'inka ahayd waayaa shardigaasi eeg markaa shardigaasa meeshii ka baa'inka inaan la soo ceshan karahayn halkana bacuulatuna xaqu biraddina markaa damiirkii ay ahayd inuu caam noqdo oo uu labadii dee bacliba caam yeelo ayaa maxaan u helay shardiga wax lagu soo ceshan karaa ee uu nin haweenay ku soo ceshan karaa shardigii muxuu noqday inay rajciyo tahay natiibaa inkahayd waxa saaray deliilkaa kalaa saaraya markaa damiirkii markaa muxuu noqday isagoo wixii u laamayay caam yahay ayaa damiirkiina cumuumkii baa'imkii iyo rajciyadii inoogu wada sugnaa ayuu rajciyubuu u laabmay rajciye ayuunbuu u laabmay tii baa'imkii way kaba baxday oo dee deliilkaasa inooga saareen markaa kol haddii arrinku kaa yahay imika damiirkani khaas noqday oo mid khaasa u laabmayo dee shardiga wixii ula sayntaa aynu deliilka u helun baan ku khaas yeelaynaa lama odhanayo imika halkan kol haddii waxa weeye dee iyada taa hore ay caam ahayd halkana did ahaan deliil saaray tii kalena way ka baxaysaa oo kale oo marka tii kalena la xukun bay noqonaysaa kol haddii ay tan tahay ee waxay noqonaysaa untii khaaskahaydna khaaskii baan kaba dhigaynaa oo isagii baan ku khaas yeelaynaa suuradii kalena waxa weeye bal maalan iyadoo dee xukunkan kaba baxdayna sideedii uman kuba daynayna taas bay noqon oo arrinku waana tii uu markii hore inoo soo sheego waa kan isaga hadalka inoo sheegi doonaan faina daliila daliilkii waana daliilkaa sheegay qad dalla wuxayna tusayaa calaa ana aridda waa soo ceshiga la soo ceshanayaa intay ciddadii ku jirto fi rajciyaati dumarkii rajciyaadka un inuu ku kooban yahay oo kuwaasaa dee waxa weeyaan la soo ceshan karaa amaa tu baa'ima dee waa kaa ilaahay yidhiba xataa tankixa zawjan hayrahu oo lama soo ceshan karo fayarjicu daalika markaa damiirkii imika ay ahayd inuu mudallaqaadka u wada laabmo muxuu u laabmayaa ila arajciyaati oo qayb ka ahaa almudallaqaad ayuu damiirkani u laabmayaa walaa yuujibu mana waajibinayo daalika kaas waa laabanka dee damiirkan maanta laamayeen mid ahaan u celin ama damiirkan khaaska noqday takhsiisa awali ilaayati aayadda bilowgeedii la khaas yeeloo la yidhaaho kol haddii halkanba khaas ay noqotay oo dee daliilkaasi noo caddeeyey dumarkii bawaa-inta ahaa inaanay iyaga dee waxa weeyaan la soo ceshan karayno raggoodu wax xaq ay ku leeyihiin ama ay ku leeyihiin inay soo ceshadaan aanu jirin inkastaba ciddadii ha ku jireenna kol hadday taa noqotay almudallaqaadka waxaa looga jeeday alrajciyaad keliyaa looga jeeday taasi ma imanayso awalkii aayadduna cumuumkiisii baan u daynaynaa daliil markaa dee damiirkan khaaska ana ciddii uu ku dhacayun baan ku khaas yeelaynaa aayaddan aakhirkeedan khaaska noqotee dumarkaa la furay qayb ka mida uun markaa ku khaaska noqotayna ee dee daliilkaasi inoo khaas yeelay tan inoogu koobayna lafdigii caamkaa ee ka horreeyey ma khaas yeelayo intaas way kolley waana inaan horeba u soo maray bal maalan masaladanna culimmada qaarkood dee cibaaradan waa kastan u dhigtay horena waan soo aragna cibaara u dhigtay barhkood waxay ka cabiraan waa cibaaraad dee aad acrifaan kutubta usuulka haddaad daalacataan ama kutubtan kaleba xataa xadiisu markaa dee masalo xukumkeed iyo khilaafkeed jiro ama xadiid ha noqoto tafsiirka iyo aayaadka dee kutubta axkaamta aad ugu cinaayato xagga tafsiirka haba noqoto fiqigii haba noqotee cibaaraad markii dee niqaashaadka adilada kuba timaada oo barhkood baa waxay kala cabiraan mas-uuliyiinta cadfu lkhaasi cala alcaami laa yaqtadii takhsiis almacduufi calayh anaa wax khaasa oo lagu cadfay wax caami kii macduufu calayhiga ahaa oo laqaadkeela ma keenayo oo imaka macduufu calayhigu almudallaqaat baabu noqday jimladan waa bacuulatuhunna waa macduufkii macduufkiina khaas buu noqdo rajciyaadkii buu khaas ku yahay waa markaa shay khaasaa la cadfaya wax caamaa lagu cadfay taasi taqsiis ma keento waa cibaaro aan keenan ahayn oo kutubta usuulka ay kan cunwaan ugaba dhigtaan markaa taas cibaaro kalean bacd alusuuliyiin ay kaba cabiraan baa jirta masalada waxaan baa cibaaraadka idinku sheegaya si aan loo qaadan waxyaalo kale inay masaladu waa tanun oo markood baa waxay ka cabiraan rujuucu damiiri ilaa bacdi alcaami almutaqadim laa yukhasisu damiirkii oo u laamayn rujuucu damiiri ilaa bacdi alcaami almutaqadim laa yukhasisu damiir u laamaya caamkii markii hore lasoo sheegay qayb ka mida waa tan oo bucuulatuhunna damiirkan kuma sugani almudallaqaatu uma laabmaye qayb mudallaqaadkii ka midu u laabmaya marka damiir oo u laabma caamkii ka horreeyey hortii lasoo sheegay uma laabma makii laa yukhasiso caamkaa ma khaas yahay caamka siisii baa lagu daynayaa tan markaa intana xukunkeedii bay yeelanaysa intii unbee laakiin ma khaas yeelayo damiirkaasoo lama odhanayo kolamiyu damiirkiiba wuxuu u laabmayaa wax khaasa ay tahay oo lafdigaa suwarkiisii mid ka mida u laabmaya marka horeba lafdiga waxaan ku koobaynaa un suwartii oo kuwa kale way ka baxsantah oo halkan lama odhanayo dumarkiiba waa intaa marka horeba kuma jiraan ee deliil kalea laga qaadanaya ciddadoodan ee xukunkaa iyagu ma laha lama odhanayo marka intuba waa cibaaraad masaladan aan hayneen horena u soo aragnay halkii laga sagaashankii ay leeyihiin oo kutubta usulkee kala duwan iyo marka culimmadu dee adiladooda ama ay deliilkooda sheegayaan ama ay deliil kala niqaashayaan oo kale ama masalada xukunkeeda iyo istidlaalkeeda ay caddaynayaan cibaarada ay isticmaalaan cabsu lkhaasi cala alcaami laa yaqtadi taksiisa markaa dee macduufi calayh ama rujuucu damiiri ilaa bacdi alcaami almutaqadim laa yukhasisu wahakada saasoo kale waxa ah idaa dakara hadduu sheego bal maalan ciddide daakirkiiba jumalan jumlooyin uu sheego ama shaarici jumlooyin wacabafa uu cadfo bacdahaa barkeed calaa bacdin barka kale lafdin lafdi uu isugu cadfo lafdigaasoo ama dee lafdina uu kuma sheego iyadoo marka hore isugu cadfan yaqtadii keenaya alwujuuba wujuub keenaya fi ljamiici dhammaan aw yaqtadii keenaya alcumuuma cumuum fi ljamiici dee marka la eego si guud iyo sumuulkaa keeni uma dalla uu ina tuso adaliilu daliil uu ina tuso calى ana fii bacdiha waa barkooda jumlooyinkaa barkood dee marka lam yurid inaan aan uga jeedin dee shaariciba iyo dee ciddii jumlooyinkan dee naskii kuba yimi alwujuuba wujuub aan barkood loola jeedin aw fii bacdiha aw calى ana fii bacdiha ma barkood lays inaanu ahaani arrinkooda cala alcumuumi cumuum lam yajid ma waajibayo xamduhu waa bal matalan waa xambaaritaankiisii filbaaqi intii kale dee ruuxii naadirka uu kuba xambaaraya ama xambaarkiisa lagu xambaarayo intii kale jumlooyinka ka soo hadhay ee taa iyada waxa weeyaan aadee waxay ku yimaadeen ama nasuu ku yimin daliilu ku yimin inaan wujuub loola jeedin ama aan cumuum loola jeedin aan ahayn calaa hayri wujuubi wujuub waxaan ahayn laguma xambaarayo wala calaa hayri alcumuumi cumuum waxaan ahaynna laguma xambaarayo markaas dee in lagu xambaaro taasi ma waajibayso ama ma keenayso baltana waa masalo kale oo waa xaggan kolley fasalka dambena tan unbay noqon waa arrinkan ay yidhahaan dalaalatlqtiraan ay yidhaahaan xidhiirsi ay waxyaalo dee wax ku xidhiirsadeen xukum iyadoo axkaamo kaleo meesha iman karaana way kala yeelanayaanna ay jirto markaa muxuu kala cabiray isagu sheekhu raximah llahu tacaala jumlooyin baa meesha yimi jumlooyinku way isku cadfan yihin marka la eego lafdigan ay ku yimaadeenna wuxuu keenayaa inay dhammaan wada waajib yihin maalan siiqa amar baa meeshii wada kulansatay ee amarkoona ayaaba xidhiidhisay oo ay ku kulansadeen ay ku xidhiidheen amarkana waataynu soo marnay asalku inuu wujuub yahay marka taasi maxay keenaysay jumlooyinkan isku cadfan ee siiqadan amarku ay dee iyada markaa ay ku xidhiidhay ama dee ku wada sugan siiqada amarka ay wada tol dee iyagu matalan ay shamlinayso in dhammaan baa jumlooyinkaasi ay wada waajib noqdaan taas bay keenaysay laakiin maxaan helay daliil kale oo inoo caddaynaya jumlooyinkii qaarkood inaanay waajib ahayn ay sunnaba yihiin ama mubaaxba yihiin maxaa markaa taasi ay keenaysaa dee lama odhanayo kol haddii tan aynu u helay daliilkan inaanay waajib ahayn aan u hello marka daahirkii siiqadani keenayse amarkaayde asal baa wujuub bay u ahayde kol haddaan deliilkaa le daahirkii waan ka tegaynaa jumladii sunnihii ama ibaaxadii baan ku xambaaraynaa laakiin jumladii kale la socotay dee kol hadday tanba aanay waajib noqon tana waajib ma noqonaysa lama odhanayo taa kol haddii wax daahirkii aynu uga tagnaa qaybta kale aanu jirin oo daliila daahirkii baan iska haysanaynaa wujuubkeedii baan u daynaynaa tan markaa ay noqotay oo inoo caddaatay daliilkan kale inoo caddeeyey inaan waajibnimo looga jeedin ama ibaaxo ay tahay ama sunanimo taasi ma noqonaysa inu daahirkii siiqadani keenaysay daliilkaa ugaba tagnay ma keenayso jumladii kale ee dee daliilkaasi jirin inaan daahirkeedii ka tagnay iyada sideedii baan ku baaqayeelana wujuubkii bay inoo faa'iidayn tan kalena daliil baa inaga sarfiye daahirku inaga kaxeeye dee daliilkii baan raacaynaayo wixii daliilkaasi inoo keenay ayaan kuba xambaaraynaa taas iyad waa suuro suurada labaadna maxay tahay oo meesha uu imika yidhi suura meeshii waxaa dhacday jumlooyinkaa isku cadfan ama laba jumloba ka soo qaad mid ahaan dee daahirkooda ama laftigooda siduu ku yimina cumuum bay leeyihin oo marka la eego siiqadan ay ku yimaadeen waa siiqada wax mutacadida inoo shamlinaysa ama cumuum bay leeyihiin waxaan helay markaa labadii jumlo misaal ahaan mid ahaan baan helay oo cumuumkii aanu muraad ahayn ama cumuumkii wax khaas yeelayaa jiro laakiin ta kale dee daliil inoo khaas yeelayo inoo caddeeyey inaan cumuumka loo jeednimo jirto markaa asalku marka la eega daahirka daliilku wuxuu keenaya labaduba inay cumuum leeyihiin mid ahaan baa wax aynu uga tagno cumuumkii oo inoo khaas yeelaya aanu helay daahirka markaa waan ka tegaynaa de khusuuskii baan ku xambaaraynaa kii tii kale ee aynaan u helin wax daliilo oo daahirka inaan kaba tagno cumuumkaa keenaya wada socodkanu ma odhanayno kala baytani soo noqotay tanna waasan ma odhanayno ee wixii daahirkeedu keenaya cumuumkaabaan iyadiina u daynaynaa tan aan waxa khaaskaa u helayna kii khaaskaa baan ku camal falayna marka ujeeddadu wixii daahirkaa wixii naga farfiyo inaga leexiyo nuga tagna aan helayna waan raacaynaa kii kalena wada socodkan uun ay wada socdaan ay isku cadfanaayeen bal matalan ay siqo keliya ay shambinaysay uun xukunkii kani lahaa ee uu yeeshay tan kale ma siinayno bal mihaalka uu inoo dhigtana aan aragno wuxuu wadalika mitlu qowlihi tacaala kuluu min samarihi idaa asmara waaatuu xaqahu yowma xasaadih ho cilmigani waa cilmi dee aada u mudanoo waa istimbaadkii adilada iyo taasoo kale maaha dee daliilkiina laftii dee wax sarxi unoo la daliishanaya arrinku maaha waxe waa ka xeel dheer yahay taas bal markaa ilaahay muxuu yidhi kuluu cuna waa waxaa dee baxay weeyaane ilaahay noo soo saaray min samarihi mirihiisa wax ka cuna idaa asmara markaa uu midho bixiyo waatuu bixiya xaqow xaqiisii waa wixii dee lagaba bixinaya zakada ahaa yowma xasaadihi goosashadiisa maalintiisoo maalintaa goosanaysaana xaqii ka bixiya maxaa meesha inoo yaal laba jumlaan haynaa kuluu min samarihi iyo wa aatuu xaqahu way isku cadfan yihiin ta labaadna siiqo keliya ayay wada leeyihiinoo waa siiqo amar kuluuna waa amar aatuuna waa amar amarkana asalkiisu muxuu yahay wujuub inuu inoo faa'iideeyo ayaa asalkiisu ahaa taas markaa waxay dee noqonaysaa haddaan asalkaa ku soconno daahirkana weeye dee horeynuu soo aragnay markan asalkaa ka tegaynana waa in wax inaga sarfinaya aan u helowna haddii kale daliilka sidiisii wujuubkii baa lagu xambaarayaayo amarka waxa u asalaa ama xaqiiqadiisa hore ay wujuub bay noqonaysaa markaa taasi maxay keenaysay ruuxu markaa ay midho u baxan inuu midhahan wax ka cunaado dee inay waajib noqoto sakada bixinteeduna ay waajib noqoto maxaa meeshii jira akli waa waxaagii ama cun ama ha cunin aday kuu taallaa markaa cunitaankii samarkan wax laga cunayey dee guud ahaan ba midii gudaheed shareecadii baan kaa garana waa waxaagio waajib markaa maaha ibaaxun bay noqon ama nadbi baa dheh laakiin waajib maaha ruuxii lagu waajibinayo ilowba ilow cun markaad noqonaysa haddaad cuni wadinood ku dambaabaysaa taasi ma noqonayso markaa taa waxba inooga sarfiyo waxaa markaan helay qaybtan akliga inaanay bal matalan akligu waajib ahayn laakiin maxaa la socda oo ay wada socdaan waatuu xaqahu siqo keliya wada lahaayeen neef keliya ku wada yimaadeen markaa baan odhanaya kol haddaanay tani waajib noqon dee xaqa bixintiisna isna waajib maaha imakii ay wada socdaan ee siiqada keliya ku wada yimaadeen waajib muu noqon isagiina waajib ma noqonayno itaa ma odhanayno kan daahirkan wax ka farkiyay nagu yimi oo daliil kalaan haysanaa laakiin waatuu xaqahu wax daahirkiisii ka kaxeeyaa ma jiraan marka maxay noqon tii waajibka ay noo dee laftii siiqadu keenayse daahirkeedu ay ahayd oo wax ka farfin aanay jirin wujuubkii baan ku xambaaraynaa tii kalena wixii dee daliilku inoo keenaan ku xambaarayna wada socodkanna ma waajibinayo oo ma ma keenayo in xukunkoodii oo dhan si kasta ay u wadaagsadaan ma keenayo bal taasoo kale weeye kollayna arrinkani wuxuu farac ka yahay qaacido ama barkood waa mid ay sheegaanoo alqiraanu fi dikri laa yuujibu alqiraana fi lxukm wada socod dikriga lagu wada socdaaye alqiraanu fi dikri laa yuujibu alqiraana fi lxukmi wada socod dikriga lagu wada socdo sheegidii ma waajibinayo in xukunkii guud ahaan la wadaagsanayo xukunkii ay ku xidhiidhayaan wala dhici karta baa midkaa dee xadafyada agtooda inuu qowlku taa ka duwan yahay oo kolkole ay qiraankan ay dee dalaalo ka dhigtaan waana hadalka loo soo noqnoqdo oo culimmadu markay masaa'ishan kala hadlayaan niqaashyadoodiiyo kula yimaado dalaalat liqtiraami daciifa ay lahaan wada socod dalaaladii waa maha wax kale laakiin way wada socdeedeen oo markaa waa isla xukum dalaaladaasi waa dalaalo daciifa oo dalaalo bee la ictimaadsado maaha dee wax inaga sarfinayo un aan helayno dee waa dalaala daciifa kollee wada socod xukum lagama qaadanayo bal markaa taa wey imaka tan waxaan siiqadan ku fasiray imaka waa halkii uu lahaa sunnada la daliilo calaa ana fii bacdiha lam yurid ilwujuuba xagga cumuumkiina waan ku soo noqon misaalkun waan ku soo laabnay ee laakiin aan wada hadalkiisa faamara wuxuu amray bilakli cunid baaba imaka halkan ayaa la markaa halkan naskiina faray oo dee ilaahayna u amray iyo wa iitaai lxaqa xaqa bixintiis oo macnaa waxa weeyaan dee markaa amarkii kol hadduu yahayna saan imaka soo sharxay waan soo cadeeye lafdigii markaa muxuu wada keenayaa wujuub fi lakli wa iitaai lxaq laakiin daliil baa markaa ina tusay un akligu inaanu gayr waajib yahay daahirkii isagaa loogama tegay kii kalena halkii daahirkiisii lagama tegayo والأكل أكلgii laa يجiب ma waajibayo واlيitaa iituhuna iyo bixintuna waajibu waajib weeye bal markaasaa daraaddeed kii waajibkaana waajibkiisi baan ku daynaynaa kii dee aan waajib noqona sii baan ku daynaynaa dee xukunkiisii baan siinaynaa wada socodkana kama dhigayno inaan xukunkii oo dhan wadaajino arrin kaleu inoo sheega waa qaybtii labaad ee wida u fii bacdiha laysa calى الcumuum واlأklu أkliguna caam fi اlqaliili واlkaثiiri waa caam marka la leeyahay kuluu min amari idaa akmara dee haddaad ka cunayso haddii uu kiilo ku baxa iyo haddii waxa ku baxay boqolaal kiilo ay noqoto waa caam oo dee mirihiisa waa imtinaam dee nicmadaasaa ilaahay idinku nicdo waana idin ibaaxo waa laydin baneeya cuna waa waxa dee waa imtinaanba haddaba kuluu dal akligu caam fi lqaliil waalkatiir waliitaau iituhuna khaasun wuxuu khaas ku yahay fii khamsati awsuqin shan wasqi buu khaas ku yahay oo arrinkii kale aan lahaa waan ku soo laabmaya waxa weeyaan kuluu min amariida atmara waatuu xaqa yowma xasaabi xaggii wujuubkaan ka eegnaya amarka arrin kalea jirta kuluu min amari markaan eegno samarkii yaraa kii yaraa iyo kii badnaaba waa soo gelaya hadduu yar yahay hadduu badan yahayba wax ka cunaa meeshii noqon taasaa horta iyada ay macnuu yahay laakiin markaa waatuu xaqahu yowma xasaabihina ee imaka halkan qadarkii laga bixinayay nusuusta kale ay noo caddayseen maba cadde eh ama qadarkii nisaabkii eh laakiin lama odhanayo weeye macluum kol haddii kaasi khaas caam noqday oo wax yar iyo wax badanba cibaaradan dee ay wada socdeen kulu min amari ay keenayso hadduu yar iyo hadduu badan yahayba waatuu xaqahu yowma xasaadina waxay keenaysaa markaa inuu taa kula mid noqdo isna caam noqdo wixii yaraa iyo wixii badnaaba wax laga bixiyo inay tii uu la socday baa cumuumkaa lahayd ama shumuulkaa lahayd idlaaqaasay lahayd wax yar iyo wax badan bay in wax laga cunaa meeshii amarku u yaalay tanna iyaday la mid tahay oo way wada socdaanoo marka hadduu wax yar u baxa iyo hadduu wax badan u baxaba xaqii ha laga bixiyo maxaa markaa laakiin dhacay laysa fiima hamsati awsuqin fii ma duuna hamsati awsuqin sadaqa xadiidkaas baa jira wixii shan awsuq kaba yar sadaqa ma jirto markaa muxuu noqday waatuu xaqahu kasiirkii unbuu noqday kaiirkii buu noqday wixii yaraa waa la saaray kol haddii kan la saaro kan daliilkaasi saaray dee kaa horena kan la leeyahay kulu min amari isagana dalaalo ikhtiraan iyadoo la xujaysanayo isna kii badnidiibu kula mid yahay ama waxa weeyaan kan imika aynu khaaska ohan la kii hore cumuumkii lamida lama odhanayo mid kasta tiisin baa loogu camalfalaya famaa qaama daliilu wixii daliil isagu u yimi buuli calayhi maagee dee daliil isaga korkiisa uu ku qumay calayhi oo ama ah dee wujuub inaanu ahayn ama oo kale cumuum inaanu lahayn kharaja min alafdi lafdigiibuu kaga baxaya wa baqiya albaqi intii kalena wuxuu ku hadhayaa uun calaa daahirihi daahirkiisiibuu kuba hadhayaa bal markaa kol haddaan masaladaa soo caddaynay fasalkani waa tii un waa dalaaladii iqtiraaniya wixii la socdo dee taa miaal khaas oo ide si guud inoogu soo dhigayo markaa waan laqbaynunoo casharka kama reebayo faslun
وhakada wax saas ah oo taa kula mid ah kullu shayin shay kasta oo qurina baynahumaa ama laba shay oo kastaoo qurina la xidhiidhiyo baynahumaa iyaga dhexdooda fi lafdi cibaaradii iyo lafdigii lagu wada xidhiidhiyo nudqigii uma tabaka uu sugnaado liaxadihimaa midkood xukmun xukm uu u sugnaado bilijmaaci oo laba lafdibaa naskii ku wada yimi lafdiga kaasu u wada wada ama nudqa hadduu kaba cabiro bal maalan markaasaa labadii mid ahaan ayaa xukum uu leeyaho ijmaac keenay ama deliil kale keenay uu jiraa kii kale ayuu leeyahy ladeji ma waajibayo an yakubuta inuu sugnaado dalika alxukmu xukumkaas maanta kaas qayb ahaan ama labadii shay mid ahaan ijmaac u waajibiye lilaakhari kii kale wada socodkan uun inuu ugu waajibaa meeshii ma imanayso ama ma waajibayso taas min hayri lafdin lafdi isagoonu jirin nudqi yuujibu waajibinaya taswiyata baynahumaa labadoodiiba in la simo aanu jirin aw cilatin cila aanay jirin tuujibu jamca jamcin iyada markaa la jamciyo baynahumaa dhexdooda la jamciyo waajibinaysa aanu jirin maalan xadiidka asalkiisu waa saxiixaynba laakiin lafdigan soo qaadaya abu daawuud ba weeye laa yabuudanna axadukum filmaa'i daa'imi waayo walaa yaktasil fiihi ba lafdigaas uma yaktasil fiihi waa lafdiga saxiixayn axadkiin yaanu ku kaajinbiyo fadhiya yaanan ku maydhanin marka laa yabuulanana waa dee nahyigaas walaa yaktasilna isna waa nahyi kale way wada socdaanoo nahyigii horta way ku wada socdaanoo dhammaanba waa laynoo diiday weeye laakiin maxaa inoo sugan kaadidii oo kale ee biyaha haddii kaga yiriyo waxyaala yimaadaan ama ay yaryihiin inay nijaasaynayso oo nijaas bay biyihii noqonayaan maydhina waa la socdaa miyaa la odhanayaa dee kol haddii xukumkani uu sugnaaday bowlkii oo tanjiiskii ah iyada nahyiga horta waa ka wada dhexeeya waa xukumkii lafdigani wadaajiyey ay wada socdeen oo kaas isaga dee naskii baan ku haynaa laakiin xukumkan kale ah nijaasayn biyahan ay nijaas noqonayaan dee kol haddii kaamidiiba ay nijaasaysay maydhiga ama lagu maydho jinaabo lagaga maydhaana uu nijaasaynaya miyaa la odhanaya mee taa lama odhanayo weeyo iyadu waa kale waayo wada socodunbay tan xukumkan waxbaa u waajibiyey oo dee deliil kalea u waajibiyey ama aan ka qaadanay kani kollagaan deliilkaa kala jirin wax cilloo labadoodiiba ay u dhaxeeyo oon dee matalan taasna aanay jirin oo la israaciya midba iyo nas israacinayana aanay jirin xukunkaa kale tanjiiskii halkan looma soo noqonayo oo dee tan kale dalaaladan ikhtiraamin iyadoo la eegayo wada socodkaasun la eegayo bal markaa kallay aayad qur'aanana oo culimmada xataa xukum dee xaraam iyo xalaal ay isugu khilaafeen iyadoo dalaaladani ay tan tahay insha allahu tacaala markaan asilada hore aan eegno ayaan iyada idinka idinku soo celin doonaa biidn illahi tacaala hadda wa min asxaabina asxaabteena waxaa ka mid ah muzani oo kale bal haddii xanafiya raacdana laakiin asxaabta shaaficiye man qaala ku yidhi idaa sabata liaxadima midkood hadduu u sugnaado labadan shay xukmun xukum sabata waa sugnaanaya liqariini kii qariinkiisa ay la socday mitla xukumkii mid lamida u sugnaanaya وهذا غير صحيح ووxaa صحيiحaynkaasi oo qwl صحيiحa ma aha لأن الحكمa xukمkii algii xukمkaasoo sabata لaxadima midkood u sugnaaday sabata bdliilin iskamuu sugnaanun dliil buu ugu sugnaaday ykuصhu isaga u gaara oo min lafdin ama nudqi ah waa naskii aw cilatin cilo ah maalan ay de wadaagsanayeen oo de maala cilo xukumkani leeyahay oo dee la ogaa aw iجmaacin amase iجmac lagu iجmaacaya وadalika arinkaas ah xukumkan ee waxyaalaha ama lafdiga ama cilo ama ijmackan ugu sugnaadayna غayru mawjuudin fi laakhari ka kale mid laga helaya maaha oo kii kale kumaba sugna falaa tajibu markaa ma waajibayso ataswiyatu baynahuma labadan lafdi ee wada socda wada socodkaasun in xukumkoodii lagu simo ma xukumkii ay lahaayeen guud bal kaa dee lafdiga ama nasku isugu xidhay u isu raaciyey uun mooye in lagu simaa taasi ma waajibayso ilaa bicilatin cilo un mooye tajmacu baynahumaa labadooda kulminaysa fii dalika xukumkaa ama arrintaa ku kulminayso haddii dee ciladii kaa xukumkan uu yeeshay kana laga helayo waa sax laakiin markaanay taasi jirin nas meeshii gaarina aanu jirin naskina mid u gaar yahay ama ijmaaci mid u gaar yahay kii un baa xukumkii lagu dayna xukumkii kii kale lama wadaajinayo wallah subxana watacaala aclam aan casharka bilaabin kalley laba ayaa inoo yaallay arrin waa ama laba soo dee laba xadiid iyo aayad un ku tacalluqsana un cumuumkii aan soo marnay oo khusuuskii kolley maanta caamkii iyo khaaskii walow mutlaq iyo muqayadku nooc dee iyaga un hoos gelaya ay yihiin laakiin dee cunwaanka gaarkay leeyihiino wixii caam iyo khaas ku tacalluqsanaa waan soo dhammaynay labadii arrimood baa wixii aad soo aragteen baan isyar weydiinaynaa kolley waxaan hayaa kale bal iyadana laba aayadood oo kale oo qur'aanka ka mid oo kolley ku tacalluqsan un umuuraha aan soo marray iyo culimmada istidlaalaadkoodii iyo bal waxyaalahan dee qawaaciddan aan hayno iyo istidlaalkeeda taas in sha allahu tacaala iyadana wixii ka dambeeya aan soo eegi doono maxaa bal haddaan qaato horta oon ka horeeyo cibaaradiisan kitaabkay dhacday waxaana صفxada saddexiyo sagaaشhan waxaana ku sugnaa jaءa fي تafضيل السلف عalى الkخلف muؤلifkii noomay sheegin cibaaradii صفxadii iyo kitaabkii iyo halkii kumay sheegin kitaabka تafضيل السلف عalى الkخلف la yidhaah waxaa ku soo arooray macnaa hadalkan soo socda oo ujeeddadu ay tahay uun bal cibradu inay tahay lafdigu wixii uu keenayo eenay haddii sabab khaasa uu lahaa taas aanay cibradu ahayn taas bay de inay arrintii aynu hayna ahayn kitaab baa jira inama risaalo mufiidahoo uu leeyahay imaamkan ibnu rajab laakiin cinwaankeedu fadlu cilmi الsalaf calى اlkhalaf weeye markii hore waxaan u qaatay in iyada ka soo naqlinaya lakiin risaaladii waan wadaa taasi iyada kuma sugna cibaaradan wax cinwaankaasoo kitaabana kitaab maalka mucjam اlmu'alifiin rida kaxaala cumar rida kaxaala oo dadkii uu xalifay iyo taa uu ku ururiyo kale ayaa nin ibraahim اlmaxali ama ibraahim ibn hibatillahi اlmaxali uu ku magacaabo qarnigii sideedaad ahaa ayuu kitaab cunwaanka leh malaa xaggaa ayuu isaga u tiiriyaa oo cinwaankan leh ayuu u nisbeeyaa kitaabkaasna inuu madbuuc dee waa kan cibaarada sida ka muuqata waa kitaab madbuuca waayo makhduud ahaan walow aanay raqam iyo wax yeelin ninkaasna wax tarjamo intaa dhaafsan waayo xafnu xajar kitaabkiisa durarul kaamil ee dadkii qarnigii sideedaad uu ku khaas yeelay hadday tay kitaabka asalka iyo tatimada toona ninkaasi kumuu soo aroorin kolley taale zirakri kitaabkiisan aada u qayimkee alaclaam la yidhaaho ee wax alla wixii carab un calaqala lahaa ama carab haba ahaadeen mustacrabiin ha ahaadeen mustashriqiin haba ahaadeen uu ku tarjameeye iyadana wax nin cinwaankaa leh ama dee kitaabkaali kumuu soo aroorin allahuma buqyat ulcuuc aad ma haya isaga oo suyuudi leeyahay haddii aan laha bal marka waxaan leeyahay horta wax macrifo oo kitaabkani ma aha kitaabka fadlu salaf fadlu cilmi salaf cala alkhalq waana kitaabkaas intaa wax dhaafsanna kamaan ogaanin taas iyadu waa mid arrinta kale aayadda inoogu sugan maaha aayaddu sabab khaasa oo dee kutubta inoogu sugan ay ku soo degtay oo la leeyahay sababtaasay ku soo degtay inay jirtee laakiin salafkii ayaa aayadda macnaheeda waxay ku fasireen baa dee macaani khaasa ahayd barhkood baa waxay yidhaaheen waa qowlkii isaga mufasiriinta uu kaba soo naqlinayo curwat bnu zubayr istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacakum limaa yuxyikumtu waaba jihaadkii bay macnaheedu yahay oo dee jihaadkan uu ka dhashay cizigii iyo quwadii taasi ay kaba dhalatay waa kan limaa yuxyikum bilcilmina leh marka macnuhuna waxa weeye rasuulka ilaahay marka dambe si uu aayaddii uu markuu ninkan arrintani ay kaba dhacday uu bal maalan uu kuba fasiray ayaa macnaha ka waasacsan oo lafdiga cumuumkiisii idaa dacaakum ayaa markaa istidlaalkan rasuulku uu kuba yimi horta halkaasay tahay alcibra bicumuumi lafdiga laa bikhusuus isagoo rasuulka ilaahay baa lafdiga cumuumkiisii macnaha khaaskaan eegin bee lafdiga cumuumkiisii ee idaa dacaakumti ayuun baaba rasuulku taas isticmaalay taasi horta waa wax guud bal markaa idinka imika dowrkiinu yimi cibaaradan idi weydiiyey waxay ahayd ti bal alcibraةu bicumuumi lafdi iska wada dhaafa waana taa wejkeedaan sheegay lama sallama calى abi darin radia allahu canhu wayslm macnaa rasuulkii ilaahay baa abu dar oo tukanaya salaamay marka abu darna salaamtii kamuu qaadin markuu salaamtii ka baxay buu ku yidhi maxaa kuu diiday inaad iga adigu ii jawaabtayna waan kuu yeedhaye markuu idhi waan tukanayayna wuxuu idhi miyaanu ilaahay o dhan istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyikum waa halka halka cibradu bicumuumi lafdi maxaa soo aragteen abudar baa imika ii taalla xadiidkaan idhi bal soo baadha maxaa ku soo aragteen baadhitaankiina de taasi waa qalad anigu aan kuu fasaxa waada lagaa weyye sigorta yaa kale ayd warka afartanta waa idinka asaan siinayaaye nacam cabdixakiim abi saciid bn اmucala waay marka waxaan u baahannahay abudar marka halkan kutubtu akhdaadu way iska badan tahay waxyaalo badan baa dhaca taxrif baa dhaca riwaayo kalena way dhacdaa oo riwaayadii mashhuurkeeda ahayn bal wixii aad guud ahaan soo sheegay waayo abu saciid almuca- ibn mucalla waayo adiguna maxaa آه. آه. أبو سعيد بن المعلى معنا صاحب القصة أبو سعيد بن هاي يمك أحمد محمد صار آه. هاي أبي بن كعب واي آه. meetaas waa laamin abu saciid iyo laba ka nin kaleo abu saciid la yidhaha la isku qalday barkood tafsiir ahaan isku qaldeen weeye maha sanadka imaam maalik may dhicinin abu saciid ha waa laba abu saciid oo midna taabiciya midna saxaabiya oo dee barkood ay isku fasireen weeyaan oo taasi waa dad wax ka dhacay waaye iyo kale in- eh, wax kale ma dee inta way dhanta wax laygu celiyaa ma jirte laakiin bal tan ii sheegaya waxa weeye sax tan uga jeeday dee wixii bal in la hubsado ruuxu imika haddaan maalintii unaan idhaaho arrintu waa taas dadka badankoodu way iloobi laayeen laakiin markay idinku ay eegtaan ee idinku aad baadhaan ee wixii soo heshaan ruuxu markaaba iloobaya wixii uu dadaalay laakiin waxaan ma habeenki maalintii sheego imika waxaan badan in sheegayo waxaa laga yaabaa dee in in yar laga xusuusayo intii badnaydna waa la iska iloobayaa Ee horta waxa weeyaan xadiidkan qisadan markaan eegno bukhaari qolooyin kalena way la wadaagsadeen muslime laakiin lama laha ayaa wuxuu ka wariyey saxaabigaa magacowdeen ee abu saciid ibn almucalla waa nin ansaaro weliba ansaartii dee asalka ahayd ah ayuu kaba wariyo dee isagoo tukanaya rasuulka ilaahay u yeedhay markii uu rasuulku yidhi maxaad iigu jawaabi weydeen yidhi waan tukanayay oo aayaddan baa rasuulku soo qaatay taasi waa mid abu saciidna bukhaari halkaasun baabu kaga sugan yahay ninkaa ibnu mucallo xadiid labaad kuma laha bukhaari bal taasi iyadu way timi waxaa kaloo axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu khusayme iyo imaam malik muwadaciisuna waa ku jiraay laakiin qisada xadiidka intiisa dambe mooyaane qisada ayaa salaadiyo tii baanay la soconay xadiidka asalkiisu muwada maaligna waa ku jira iyo aimo kale baa xadiidka abu hurayre ka wariyey abu hurayre markaa wuxuu sheego cibaaradiisu ahayd rasuulkii ilaahay ayaa soo baxay iyadoo ubay ibnu kacab waa abu saciid maaha ubay ibnu kacab uu tukanayo markii uu yeedhay ee uu jawaabi waaye salaadii intuu deg deg uga baxay uu yimi ayuu yidhi maxaad iigu jawaabi weyda markan kuu yeedhay oo waan tukanayay buuri miyaanad helin buu yidhi wixii ilaahay igu soo dejiya aad ku arag qur'aankii istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum oo rasuulka ilaah uma noqon ayuu yidhi bal xadiidkaa kalena waa oo qisadu inay ubay ibnu kacab ay ahayd saaxibka qisadu kutubta way noogu sugan tahay bayhaqi oo kale imaamkaasi wuxuu ku jamciyaa alfaadahooda kala duwan siyaaqa kala duwan xadiidka ubay ibnu kacabna waxaa la socday dee faatixadu kollay umuuro ay fadligeeda uunse dee kanba uu laba socday laakiin uu ka yar waasacsanaa isku cibaaraanay ahayn isku siyaaqaanay ahayn marka iyagu waxay ku tegeen laba qaso inay kala yihiin oo labada saxaabiba arrintani ay u dhacday rasuulka ilaahina mid kastaba faatixada uu baray oo uu sheegay inay tahay acdamu suuratin fi lqur'aan waayo labada xadiid asaaniidoodna way kala dunayd siyaaqa labada xadiidna wuu kala dunaa bal markaa waxa weeye dee saa idinkubaa soo aragteen kutubtii bal maalan ama xadiid ahayd ama tafsiir lahayd ama asbaabu nuzuul iyo umuuraha lahayd inna dikri kuma lahaa oo kuma dhacayn abudar saxaabigaasi inuu qisada leeyahay kolley kutubta aathaarta ururisa ee bal waxyaalihii meel ku soo arooray dee kitaabka ugu basisan ugu jamcin badan aathaarta waa kitaabka suyuudiya la idhaha aduru lma'huur addu- aduru lmanhuur fi tafsiri bilma'huur waa kitaab dee marka la eego kitaab aathaar markay tafsiir iyo noqoto aathaartii soo aroortay iyo axaadiistii kitaabka ugu jamcin badan intaan garanayne madbacaysan oo dee kuwan kale ibnu jariir iyo ibnu kathiir waa ka jamcin badan yihin isagana walow arrintan fadliga faatixada ilaa dhowr iyo afartan umuurood oo ama athar ah ama xadiidu marfuuca uu soo arooriya ama kale adigu taasa ina dikri kumay sugnayn oo bal markaa waxaan leenahay saa aragtay abudar imika halkan tasxiif bay noqon iyo taxriif walow aanan kitaabkii asalka ahayn ee ay ka soo naqlinayeen waayo riwaayadaasi ma jirta ee waa ama ubay ibnu kacb ama se abu saciid ibn lmucalla waayo labaduba way jiraan waana laba qiso dee wejkana waa taa aan shee- aan sheegay oo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddii la yidhaaho waxaan idaa dacaakum limaa yuxyiikum xaqa ayoo dee hadduu idinku yeedho lagu fasiro ama qur'aankii lagu fasiro dee xayaato iyo wax kastaaba ay inoogu sugnayd lagu fasiro ama lagu fasiro jihaadkaa dee haddii isagu lagu xoogoobay haddii lagaba tagana dee ay gaaladii kuwa xoogaysanaya muslimiintii qahraya ay yihiin taa laguma fasiro intuba waa umuuro khaas ah rasuulka ilaahayna waa kan yeedhidii mujaradka inuu yidhi hebelow aayaddii maalan inay shamlinayso kuma fasiro marka maxay noqotay cibradu waa lafdiga cumuumkiisa ee dee macnihii khaaskaaj maaha halkan imika sabab khaasa ama nusuul khaasa maahe bal taas waa mid oo bal arinta labaad ee aynu markii hore soo naqlinay ama aan sheegay waa xadiidkii ahaa laysa min albiri asiyaamu fi safar oo saxiixayn kuba sugan iyadana waxaan idhi lafdigani waa lafdi caam ah waxaanu keenayaa xadiidku kal haddii ruuxu safar yahay soom uu soomaaba inaanu daaco ahayn daaco ahayn oo dee markaa waxaan daaco ahayna waa waxaan dee ruuxii la farayna oo soom daaco aan ahayn dee lamaba farayo bal xadiidkaas baan iyadana eegaynaa waxaan idhi horta ba sababtu maxay ahayd markaan eegno tan halkan culimada camalkeeda iyo sande aan kutubteenna ku ognahay aan culimada iyo aan kaba ognahay cumuumka ma la qaatay mise khusuus bay u qaateen xadiidkii haddii bal ay khusuus u qaateen oonay cumuumka qaadan maxaa dee jawaabtu noqonaysa inay qaacidadii aan soo dhiganay waxay dhaha alcibratu bicumuumi lafdi maxaa cumuumka loo qaadan waayey taas baa meesha imanaysa bal imika taasna waa idinka dowrkiinnii iyadoo aan eegaya dee cid aan ciddii hore ahayn inay wixii ay soo aragtay ay sheegto cid ay shaqaysin adagu waa nin soomkii keri waayey oo soom dhibay oo la keentayba in lagu soo ururo marka ruux xaalo khaasay ahayd oo ruuxa mashaqo adag soomkii kala kulmay waayi taasi waa saxoo sababtu waa ta inoogu sugan dee kutubta haddaba bal maxaan ognahay haddaan madhabta shaafici egna ama aimada intooda badan dee qowlkoodu waxa weeye soomka ruuxu hadduu safar yahay uu soomkii karaya looma diidayo uu soomi karaa waa soomaya oo haddaad imika safar tahay oo xataa aad gaadhimo raacaysa iska daa diyaaradaad adigu doorato inaad soomto shareecadu kuma diidayso waad soomi kartaa xadiidkanna waxaa laysa min albiri asiyaamu fi safar marka taasi waxay ka dhigan tahay xadiidkuna wuxuu keenayey safarba haddii la yahay inaan la soomi karahayn maxaa imika keenay culimmadu inay qaacidadan u raaci waayaan oo ay u odhan waayaan alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuus sabab waanay jiraan sida daahiriyo kaleo xaaraam ka dhigaya soomka safarka la soomo maxaa keenay culimmadu inay iyadoo markii horeba aynu aragnay inay usuushooda ay kaba mid tahay hadday tahay shaaficiye iyo xanafiye iyo xambaanibilo guud ahaanba madaahibii in cibrada cumuumka ay tahe laftiga sababta khaaska aan la eegahayn maxay halkan ugaba tegeen taas bay su-aashaydu tahay maxaa dee wixii a idinkuna aragtidina ku soo aragteen walow ay aragtay meel yar daqiiqa ay tahay laakiin deetan ognahay kumay camal falin halkan marka maxaan leenahay ma qaacidadii baan aglabiye ah mise wax kale yaa wax ka odhanaya halkan kuwa kuwa kuwa ku tegey waay waay adugu markaa taasi way kala qaateen lakin waxaan doonaya bal qaacidada iyo tansiilkii qaacidada qaacidadii markaa imika miyay kumay camal falin baan aragnaa way ka tegeen sabab aan idhaahno taasay uga tegeen imika xadiidkaasay uga tegeen buu leeya xadiid kalaa jira yaa bal horta odhanaya intaana meesha kolley waa meel yar dhici karta oo oo dee kutubtii khilaafkun bay soo dhiganayaan sababti kuma jirto maxaa looga tegey kuma jirto xataa bukhaari cunwaanka uu dhigtay tarjama uu dhigtay tarjamadiina hab khaasu ku fasiro wuxuu ka dhigay si waxa qacada ay saasoo kale ay tahay oo ujeeddadu sababtan khaaska arrintu ay ku kooban tahay xadiidka macnihiisu uu ku koobnaanaya sababta waa cunwaanka uu tarjamada usoo dhigtay cid wixii margintaa ku kordhinaysa ma jir nacam
آه.
آه. آه. واي واي آه. آه. su-aashaydu markaa waxay ahayd halkaasee maxaa loogu khaas yeelay cibradu waa cumuum lafdi miyaanan qowlka daahiriyada la odhan karin imika daahiriyada xoog badan ama labana bes waaye si casharku inoogu socdo tan odhanaya waxa weeyaan ah. ha maxa- maxaan leeyahay qaacidadii maxay uga tegeen baan leeyahay halkan in talabaad in war xadiidkaa kale waa jira ee miyaan daabit aan odhan karno qaacidadii waa halkeedii oo may qoodmin may dhaawacmin ee laakiin umuurahaasaa keeno hadday umuuruhu saa yihiin qaacidadii markaa dee xaalada khaaskan ku fasirayna ma imaanaysaa mise ma imaanaysa taas waa ujeedadeeda آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه. Em, waxa weeyaan horta umuuraha jirto cibradu waa cumuumu lafdiga saa haddii aan qaacidada ku soo aragnay marka ay cumuumu lafdi ay tahay dee barhkoodu waabay ta cibrada un bay qaateenoo waa kuwa le soomkii ama waa laga roon yahayba ama maba banaana iyagu oo le soomku xaaraan buu noqonayaa in dee aayaddii ahayd faciddatun ha waay fi ay- min ayaam fi ay- min ayaamin ukhar taasna waxay kaba dhigayaan waxay qadareen culimada mufasiriinta ama jumhuurku oo faaftaradii inaan meesha la qadar ahayn bay kaba dhigayeen laakiin tan de odhanaya waayo laba arrimood baa meeshan yar jira mid waa ay tahay haddii bal cibradu waa cumuumu lafdi ee laakiin cumuumkaa wax caaridaya uu jireen cumuumkan aan leenahay waa cumuumu lafdi baa cibradu ay tahay sababta gaarka ah maaha haddii cumuumka naftiisa daliil kaloo caaridayo ka hor imanaya uu jiro marka caynkaas ah dee cumuumkii camalfalkiisii bay wax caarideen oo waa suuradan iyo dee amhilo kalena way yeelanaysaa ee aan hayno ujeeddadu tan waan haynaa xadiidkuna haddii aan ninkaas xaaladiisa iyo lafdigan caamkaa u mooye wax kaloo soo arooray aanay jirin dee waxaa la odhan lahaa alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuus sabab safar dhammaantii waxaa laga dhigi lahaa inaanu wax ruksa un ahay inay caziimo tahay safar hadday tahay oo aan la soomin Eh, laakiin maxaa jira rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo soomay waan haynaa iyadoo saxaabadiisii qaarna ay soomanaayeen qaarna ay afurnaayeen baan haynaa iyadoo rasuulka ilaahay la weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inu yidhi safarkii waan karayaa waan safar badanahay dhibna iguma hayo oo kale uu rasuulku yidhi haddaad doontana soom haddaad doontana iska daa dee iyadna saxiixii bay kuma sugan tahay asxaabtii rasuulku iyagoo saa isugu dhex jiray inaan ka soomani kan afuran canaanan jirin kii afurnaana ka sooman aanu canaanan jirin oo ujeeddadu marka waxaanay tahay inay tani ruqso tahayoo ruuxii dee kuwa leh ee karayaana hadduu soomo soomkiisu uu fiican yahay barhkoodna ay idhahan saabaa mudan niqada kolley lagu leeyahay ruuxii isagu iska daayaana ruqsadii ilaahay u qaatay bal markaa waxaan leenahay haddii cumuumkii wax kale oo caaridaya la helo ne suurooyinkii kale aynu soo marnay cumuumkan waxba miyay caaridayn sababtan khaaska aynu markaa nidhe mucaarado kama dhaxayso tacaarud kama dhexeeya sababtii cumuumka un baan qaadanaynaayo sababtii waa fardi afraadii kaba mida laakiin marka ay tahay cumuumka naftiisii wax kale oo midkii oo lagu camal fali aan helayno marka caynkaasa sababtii khaaskayd baa la eegaya xadiidkana amtiladiisay kaba mid tahay laakiin arrin kale jirto oo yar aada u muhim ah uu imaamkan ibnu daqiiq alciid mithaalkan iyo amsilada la midkaa ku bar ayuu ku baraarujiyo oo wuxuu kala qaadaa sabab soo aroortay oo keliyahuun oon wax kale laba socon oo markaa taa la odhanayo alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuus sabab iyo siyaaqii hadalku uu socday iyo qariino meesha jirta oo markaa tilmaamaysa ciddan cumuumka ku hadashay saa rasuulka ilaahay ba salawaat ullaahi wasalaamu calayh muraadkii iyo wixii uga jeeday tilmaamaysa oo haddiiba lafdigan ca- sababtan imaka hadhow cu- lafdiga dee sabab baa jirtay lafdi caamina waa yimi laakiin cumuumkii ha kuba hadlee laakiin qariina ay jirto ama siyaaqa hadalku uu keenayo inuu wax gaara uu jeeday marka caynkaasa keligeedun lama qa- odhanayo sababtii mujaradkahaydun lama qaadanaye siyaaq iyo qaraa'intii waa la egaya dee taasna dadkii markaa balmadkalan laba joogo way noqon wala qur-aanka ay adkaanaysa qaraa'in iyo siyaaqa in la helo oo bal maala wuxuu leeyahay dalaalada siyaaqa iyo dalaalada qaraa'intu ay ina tusayaan hadduu lafdiguna caam yahay laakiin arrintu ay tahay waxaa gaarkaa in loo jeeday dee tiibaa lagu fasirayaa ee lafdiga cumuumka ictibaar kale waxa leh siyaaqa hadalka haddii siyaaqa hadalka uu keenayo in wax khaasa uu muraad mutakalimkani uma jeeday tiibaa lagu fasiraya tanna taas bay ahaydoo ee waa xaalada rawxan markii uu arkay taas buu ulama jeeday oo miaal ahaan haddii lasoo qaato hadduu ruux imaka ruux baa ugu yeedho idhaa tacaal taqada maci uu yidhaaho uu yidhaaho wallaahi laa taqadaytu ficilkuna markuu nafyi uu ku sugan nahyi- nafyi uu galo waxaan idhi cumuum buu faa'iideeyaa nakiruu la macno yahay wallaahi ma qadaynayo oo kale siyaaqna waa jiray oo ruuxan baa uu yeedhu yihi kaale iila qadeeyoo kale lafdigiisna caan buu ahaa taasoo kale qariinada ama siyaaqa wuxuu tilmaamayaa inuu dee isaga ula jeedo oo markaa hadduu meel kale ka qadeeyo oo kale dhaartiisii mayha dhaar burtay oo nin dhaartiisii uu dhaartay xinsi uu ku yimi ma noqonayo sababtu waxay leeyihiin siyaaqii hadalka iyo qariinadii waxa weeye ayaa tilmaamaya inuu wax gaara u jeedo lafdigan caam arrinta khaaskaa ula jeeday oo haddii bal maala ruux la idhaha kalim fulanan oo kale ruuxuu hadalkiisa diidanaa uu idhaha wallahi laa kalamtu ama laa takalamtu macahu iyo isagiina muu raacin laakiin eeg waxbaa jiray siyaaqii hadalkuna wuxuu keenaya ujeeddadiisu inay ruuxan tahay kalaam dhammaantii aan ahayn dee kalaamkii kale kamuu dhaaran bay markaa noqonaysaa oo bal markaa waxa ay tahay haddii kalaamkan caamka uu ku sugan yahay siyaaqiisu ama qariino la socota ay tilmaamayso ujeeddadu inay tahay un arrintan iyo xaaladan iyada markaa lama odhanayo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabi xaaladii khaaska in baa laguma fasiraya kolley waa xadiidka markuu sharxayo kitaabkiisan uu cumdatulaxkaamka kuba sharxay oo kitaab aad u heer sarreeya marka la eego dee istimbaadaad dee sheekha lagu yaqaanayba istimbaadaadka iyo masaa-isha usuuligu isticmaalo iyo taasoo kale dee kutubtiisa laguma yaqaanay waxaan lagaba haye ee bal markaa waatuu dee kuma fasiro ama uu xadiidkan uu ku macneeyo dee axaadiid kaleo kitaabkaa kuba soo arortay cumdatu axkaamka uu isagu sharxayeyba kolley markaa sancaani aad buu xaashiyadiisa usii yarba siyaaqaasha ee de xafn xajariyana cibaaradiisa ay xadiidka sharxiisa soo qaataan oo bal markaa waxa ay tahay siyaaqa iyo qariinadu kolkol wixii mujmalkaa iyadaa caddaysa waxyaalahan ixtimaalku uu ku sugan yahayna way fasirtaa waa lagu fasira marka haddii siyaaq khaas siyaaq iyo qariino ina tusaysa ujeeddadii aan hayno ujeeddadii baan ku fasirayna bal markaa taasi waa mid ha ama dee haddaan tii horeen horraysiiyey cumuumka wax kaloo ka hor yimi uu jirana iyada markaa dee waan ictibaarinaynaa wixii ka hor yimaa la ictibaarinaya oo markaa waxay noqonaysaa in la jamciyo axaadiidii esan u tegi doonin haddii axaadiidu iskhilaafto waa la jamciya jamcintii axaadiidta aan jamcinayna halkan ku soo aroortayna maxay keentay inaan sababtan khaas ka dhigno ee sababta aynaan caam ka dhigin si axaadiidtii aan ugu wada camal fali karno oon ugu wada jamcin karno marka jamcinta axaadiidta hadday keenayso cumuumka inaan ka tagno sababta qaadka khaas kaa qaadano tii baan deeta ku dhaqaaqaynaan ku camal falayna bal intaas weeye halkii shardiga kole meel aan yar iloobayn ku baraarujiya jiro sagaal iyo sagaaشhanka iyaga raqamkooda koobaad halkay qabteen ashardu maa yalzamu min cadamihi almashruudu baa taala ee waxa ka dhacay maa yalzamu min cadamihi cadamu اlmashruud waayo haddii kale tacriifku ma hagaagayo oo maalintii waan iska iloobay maa yalzamu min cadamihi sagaal iyo sagaaشhanka cadam اlmashruud bal waayo casharkii baan bilaabaya laakiin taana bilaabin laba arrimood oo kalaan hayaa labada ayadood oo mid waxa weeye ilaahay baa wuxuu ihi waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min الصalaati in khiftum an yaftinakum اladiina kafaruu haddaad safartaan wax dembiya oo idinka imanaya ma jirto salaadii inaad gaabisaan haddii aad ka cabsanaysaan gaaladu inay idin fidmeeyaan oo safarkii salaadii la gaabinayey laba shardi baa ilaahay ku xidhay marka la helo idaa darartum fi اlardi waa darbigii oo waa safar haddii aan safar jirin salaad lama gaabinayo culimmadna way wada qaateen taas maxaa kale uu ku xidhay oo shardi kale ah in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu haddaad ka cabsanaysaan inay gaaladu idin fimeeyana waad ka baqanaysaan oo ujeeddadu haddaad safartiin oo cabsina ay idin hayso markaasaa salaada gaabinaysaan aayadda qur-aanka saasay wada socotaa laftigeedu saasu ku yimi waa aayad madani ah oo suuratumasay inoogu sugan labada shardina siyaa keliya wada lahaayeen idaa darabtum iyo in khiftum darbigii garanay ma jiraan cid culimmada ka mid oo dee ku koobaysa ina shardigii waana aayad keliya un siyaa keliya oo labada shardi wada labada shardina waa sariix haddaad safartaan oo aa cabsanaysaan marka salaaddii baa gaabin kartaan taas imikana bal markaa waxaan leenahay shardigan kale xagguu maray aayadda iyo tafsiirkeedii ku laabno shardigan kale maxaa meesha ka saarayna ilaahay subxaana watacaala si keliya aayaddu mar kale wax ka dambeeyena may jirin oo aayad ahaan ah haddaad safartaan aa cabsanaysaan salaadii baa gaabin kartaan macnaha marka waxa weeye haddaydaan safar ahayn ma gaabin kartaan haddaydaan cabsanahaynna ma gaabin kartaan baa meeshii imanaya mafhumti waa musaafir ha musaafir ba ahaateen shardigii labaad baa maqan shardiga labaad mawqiciisii ama maxaa keenay dee shardigana in la qaato kana lagama tago bal taasi iyada waa iiga su-aal oo bal maala idaa darartum fi lardi arrin kalena way jirtaayo culimmadu waxyaalaha isku khilaafsan yihin waxaa kaba mid ah fardaha ma la cuni karaa oo hilibkooda ma la cunaa mise ma lama cuni karo fardaa weeye maalikiya iyo xanafiyada qowlkooda dee mashhuurkee madhab ahaan lagu fatwoodo ama karaaha ka cabireen ama xaaraam in badane ha kaba cabireen farduhu inaanay hilibkoodu xalaal ahayn taasba weeye ee shaaficiya iyo dee madaxanaabilayaase waa madhabtoodna waa inay xalaal yihiin qolooyinkaa yidhi waa xaaraam aayad qur'aana ayay daliishadeen walibana istidlaalaad dee jawaanib dhowra ayay aayadda un kaba qaateen mid baana casharadeenii kolley ku imanayo kuba sugan casharkaan intay kaba soo baxnay kuba sugan aayaddaas waxa weeye walkhayla walbigaara walxamiira litarkabuuha aayaddaas suuratu ancaam mee naxli bilowyadeeda kuba sugan aayaddaas bay leeyihiin waxay tilmaamaysaa ama faa'iidaynaysaa inaan farda la cuni karin barwajka istidlaalkaasi muxuu yahay markan inagu raacno umuurihii aan sooba dhiganayna aan soo aragnay dee u fiirsataadna waxay halkay ka deliishanayaan maxay tahay laakiin daliilkaasi markaa quwadiisu maxay noqonaysaa iyadana waa tan la odhanayo bal aayaddan loo deliishaday farduhu inay xaaraam yihiin waa aayaddaas walkhayla walbiqaala kolley afar habood bay sheegaan ama waxay leeyihin aayaddu ilaa dhowr weji bay nagu tusaysaa inaanay xalaal ahayn middaa weliba arrinteenan aad u sii gelaya aynu casharkii shalay taabiyade aanu aynu soo aragnuu gelaya istidlaalkood istidlaalkaasna bal dee waa inaad suuraysataan quwadiisu maxay tahay ayay noqon in istidlaalkaasi maxalkiisii ma yihi mise ma aha waxay deliishadeenna muxuu iyo xaaraamnimo keenay bal taasna waa aayaddaas waa suurat lancaam bilowyadeeda walkhayla walbiqaala iyo fardaha inta kale uma jeedo ee fardaha xalaalnimadkeeda iyo xaaraamnimadkeeda bas casharka waxaan ka gaari karana imakan waa intan kaba gaari kara bal waxay ujeedadu ay tahay umuurahan iyo qawaaciddan iyo dawaabidan inay dib ugu laabantaan oo dee khilaafkii oo lasoo sardiyo un maa saasu yidhi saasu yidhi maxaa khilaafkan keenay weeye khilaafkan halku ka imanaya waayo haddaan mid garan sababtan culimmadu ay tan isugu khilaafsan yihiin waxba qowl fulaanna saasuu yidhi fulaanna saasuu yidhi dee qiimo saasa ma laha waayo umuurahaasaa la kala raajix yeela taasi deliilo qaymsan maaha keebaa xoog badan markaan u baahanay waa inuu sababta khilaafkiiyo taas helo un culimmadu dee khilaafkoodna waxay iska yidhaaheen hawo un maha waa dee waxay leeyihin usushoodii bay leeyihin dawaabidoodii bay leeyihin waana ijtihaadkoodii iyo habkii ay u arkeen tan iyagoo dee bal matalan taas shareecadii dee si ay u fahmaan eegayo wixii nusuusa iyo adilada iyo waxyaalahaas iyaga dee ay bal matalan u arkayeen baabu lqowli fi lmudlaqi walmuqayadi kaley waa casharka badan ka soo socday waa qowlkii lagu qowliyey ama baab bayaani alqowli waa hadalkii lagaba hadlayey fi lmudlaqi mudlaqi iyo walmuqayadi muqayadkii ayuu baabkiisii yahay kolley inoomu tacriifin almudlaqi iyo almuqayadi dee kutubtii horeba aan kuba soo aragnay mudlaqu waxa weeye waa waxa wax jinsigiisa ku faafsan ina tusaya ama fardi dee jinsigiisa ku faafsan iyadoo wax qaydoo la socda aanu jirin muqayadkuna waa waxa dee jinsigiisa wax ku baahsan oo ku dhex jira ina tusaya laakiin sifo sifaadka kaba mida ama nacti haba noqoto xaal ha noqoto ama wuxun haba noqotee lagu qayday oo maalan ilahay qowlkiisa inoo soo socdee fa taxriiru raqabatin qur-aanka way dhacday iyadoona waxba la socon lafdiga raqaba waxa weeye imika lafdi caama maahae waa lafdi mudlaqa weeye waayo cumuumka caamku waa shumuul iyo lafdiga baa nafyiga afraadiisii oo dhan ku wada dhacaya laakiin cumuumkan ka yimaada mudlaqu waa bedeli bay yidhaahaano ee mid aan inoo mucayan ahayn unbuu ku dhacaya haddaanu kaa ku dhicina kii kaleu ku dhacaya haddaanu kaa ku dhicina laakiin mar keliya afraadii kuma wada dhacayo marka raqaba markaan eegno waa mudlaq waxayna tusaysaa xaqiiqadii iyo maahiyadii wax daatada inteedii un raqaba qoor bayna tusaysaa wax kaloo intaa la socda oo inoo qaydaa ma jirto labaadna jinsigii riqaabta o dhan bay ku dhex jirtaa waloo aani dee riqaabtii oo dhan mar keliya loo wada jeedin raqabo ee mubhaba un loogama jeedo ama muqayati marka la yidhaha taxriiru raqabati mu'mina raqabadii baa waxaa lagu soo kordhiyey sifo qayd baa lagu soo kordhiyey iyaduna hadda maaha mid mucayana waayo tan hadduu xoreeyo tan hadduu xoreeyo tan hadduu xoreeyo kol haddii qaydkii la helay way u dhaca noqonaysaa ee waxa weeye markaa tana muxuu ina tusaya shay shaaca fi jinsi laakiin sifo sifaadkaa ka midoo shuyuucii soo yar koobaysa soo markaa yar qabanaysa ama soo koobaysa uu la socdo taas bay muqayadkuna u yahay bal haddaba waana qayb caamkii iyobay raaciyaanoo waayo mudlaquna halkii caamkuu dejisan yahay muqayadkuna halkii mukhasiskiibuu markaa imanaya oo qaydkii markaan mudlaqii qaydkan ku qaydno waa si caamkii aan tafsiisinayno waa noockii kaba mida ayuu noqonin iclam waxaad ogaataa ana taqyiid alcaami kii caamka ahaa oo la qaydo bisifati sifo lagu qaydo yuujibu wuxuu waajibinayaa ataksiisa taksiis buu waajibinaya horta caamka halkan wuxuu uga jeedaa waxaa afraad fara badan kulansanaya laakiin tanaawulkaasi hadduu dafca keliya uyu mar keliya ku wada dhacayo caamkaaynu soo marnay xaqiiqigahaa weeye haddii arrintu ay tahay calaa sabiili lbedel oo sida nakiradan siyaaqa isbaat kuba sugan in wax qaydi laba socon oo kale oo haddaad tidhahda dee ra'aytu rajulan ama akrim tilmiidan oo kale dee ardaydii o dhan maahay haddii mid keliya ku camal fasho mid keliya karaamayso hadi amarkii waad guda